جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي
bismillaahi raxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada dhegeystayaal warka subaxnimo qodobadaan idinkuga heenana waxaa ka mid ah howlgallo kala duwan oo lala beegsanayo kufaarta iyo murtadiinta ayaa ka kala dhacay qeybo ka mid ah wilaayaadka baay iyo shabeellada hoose wilaayada jubbada hoose ayaa bilowday hoolaha qaybinta sakada xoolaha nool oo ay ka faa'iidaysanayaan boqolaal ka mid ah dadka ay shareecadu amartay in la siiyo sakada ee ku nool deegaanada dhacaduleedka magaalada kismaayo kulan wadatashi ah oo looga arrinsanayay arrimaha ganacsiga ayaa magaalada boordhoxle ugu soo gebagaboobay mas-uuliyiinta wilaayada bakool iyo ganacsatada magaaladaasi wiil dhallinyaro ah ayaa awowgiis hooyadiis dhalay ku dilay magaalada muqdisho iyadoona dhacdadaasi ay si aad ah uga argagaxeen dadka shacabka ah ee ku dhaqan magaalada muqdisho bulshada ku dhaqan deegaanka tuulo barwaaqo ee wilaayada gadow ayaa ka faa'iidaystay howlo adeegyo caafimaad oo maktabka caafimaadka wilaayada ka sameeyey deegaankaasi muslimiinta ku dhaqan dalka maraykanka ayaa si aad ah uga carooday dil dowladda saliibyadda maraykanka ee kula dhaqaaqday sheekh muslim ahaa wilaayadii hiiraan ayaa ku dhawaaqday in la soo gebagabeeyey wejiga koowaad ee xamlada irshaadul ummah ilaa sabiili rashaad جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي
waa subaxnimo jimcaha taariikhduna ay ku beegan tahay afariyo labaatanka rabiicul awal sanadka kun afar boqol afartan iyo lix xijri qodobadii warka ugu doorka roonaa ayay intaasi ahaayeen haatanna isagiyo dhan howlgallo kala duwan oo lala beegsanayo kufaarta iyo murtadiinta ayaa ka kala dhacay qeybo ka mid ah wilaayaadka baay iyo shabeellada hoose shabeellada hoose ciidamada mujaahidiintu waxay habeenkii xalay dagaal culus ku qaadeen xerada askarta kufaarta afrikaanta ee deegaanka shalambood isla shabeellada hoose waxay ciidamada mujaahidiintu qarax la beegsadeen kolonyo kufaarta afrikaanta ah oo sii gelayay xerada kufaarta ee degmada buulmareer qaraxa ayaana heleelay gaari gaashaaman isagoona halkaasi ku burburay shan askari oo kufaarta afrikaanta ah ayaa bakhtiya dhaawac ku noqday isla gudaha degmada buulmareer howlgal qorshaysan oo xalay ciidamada mujaahidiintu ka fuliyeen waxay ku dileen askari murtad ah oo lagu magacaabi jiray ciilow abuukar kaasi oo murtadiinta u qaabilsanaa in lacagaha baadda ah ka qaado suuqa qudaarta ee degmada buulamareer baay ciidamada mujaahidiintu waxay xalay dagaal culus ku qaadeen xerada murtadiinta ceelmashruuc ee degmada qansax dheere wilaayada jubbada hoose ayaa bilowday howlaha qibinta sakada xoolaha nool kuwaasi oo ay ka faa'iidaysanayaan boqolaal ka mid ah dadka ay shareecadu amartay in la siiyo sakada ee ku nool deegaanada dhacaduleedka magaalada kismaayo bashiir muxidiin abu ayman ayaa warbixinta warkaasi inoo haya
sakada waa rugniga saddexaad ee tiirarka islaamka sannad kasta bisha muxaram ama sako maamulada wilaayaadka islaamiga dalka soomaaliya waxa ay ka qaadaan dadka ay ku waajibto xoolahooda sida geela lo-da iyo ariga iyadoona la siiyo dadka uu allaha u qoondeeya ee mudan iyadoo taa uu ka duulaya ayuu maamulka wilaayada islaamiga ee jubbada hoose uu si toosa u bilaabay qaybinta sakada xoolaha nool deegaanada dhacaduleedka magaalada kismaayo boqol toddoba-iyo afartan qoys ayaa ka faa'idaystay geela siddeed iyo labaatan qoys waxay nasiib u heleen in saka ahaan loo siiyo lo halka lixdan iyo toddoba qoysna la siiyey ari waxay dhammaan xoolahan qayb ka ahaayeen sakada xoolaha nool ee bixinteedu wilaayadu bilowday iskugeynta qoysaska ka faa'iidaystay saka qaybintan laga sameeyey duleedka magaalada kismaayo waa laba boqol labaiyo afartan qoys oo isugu jira fuqaro iyo masaakiin islamarkaana ka mid ah qeybaha ay shareecadu fartay in la siiyo sakada sidoo kale waxaa dadkii sakada sannadkan ee duleedka magaalada kismaayo gaar ahaan deegaanka baqhdaad oo ka tirsan mandiqada wayaanta ee laga qeybiya ka faa'iidaystay ka mid ah dadyow siyaabo kala duwan u tabaalaysan iyo kuwa iyagu daymaysan oo uu allah mujaahidiinta ku sharfay inay wax uun garab u noqdaan inta uu allah waafajiyey inay gacanta qabtaan haddaba andalus waxay odhaysatay qaar ka mid ah dadkii ka faa'iidaystay saka qaybintan oo dareenkooda ka waramay
deegaankaan joogo baqdaad magaalada kismaayo maanta maxaa lagu siiyey maanta qaaran geel laa lisiiy oo sikaa lisiiyaa ka waran farxaddaada maasha allah ilaahi subxaanahu watacaala ayaa ku mahadsan agu mahadad ilaahi iska maasha allah waa lii yeeri si fiican in gaala ay soo dhibaataysay oo halyar ma ay ka dishay oo dharka ay ka gubtay oo ay soo dhibaataysan ahay saayada hoosteedan kusoo araray gacanta ayaa lagu qabtay ilaahi subxaanahu watacaala ayaa ku mahadsan maanta qaadan jeel ayaa lii siiyey saddex jir eh soomaan leh ilaahi subxaanahu watacaala ayaa ku mahadsan marka walaayada islaamka ayaa ku mahadsan aad baan u faraxsanahay boqol kiiba boqol to baqdaadaan joogaa waxaana keeni beerxaani aadan madey maxamed aa layidhaha si fiican markaasoo waa fiican alxamdulilah ilaah baan ku mahadsan saaka xoolaha nala siiyey adi maxaa lagu siiyey qaalan geelaha la isiiyo si fiican waa kaasa ilaah baan ku mahadsan inta isiisaa kusii mahadsan alxamdulilah dareenkaaga ka waran markii lagu dhahay qaalin geela ayaa saka ahaan u heshay maasha allah nio nin iska masaakiin oo iska deemaysana ahaa ilaah baa ku mahadsan waa lii yeeri saaki marka qaalan geela liisii haddana laba boqol iyo konton iyo maraysa dhaa wax liigu darana khayr habeen dhawaaba iga bixisa alxamdulilah waa faraxsana ma garat si fiican wala lacag hadda lagu leeyahay meel oo hadda oo shaqo oo ana ana hayo oo ka bixin kara maysa jirin haddana waa iga baxday hadda niyadeedu kule waa iga baxday ilaah baa ku mahadsan ma garat dadkii isiyaana ku mahadsan ninkii isoo qorayaa ku mahadsan maasha allah waakaasoo marka ilaahay gacantiina waxaa ka baryaya gacantiina tii koraysa allah ka dhiga cadowna cadowguna allah idinka ilaasha aamiin waa le magacayga waxaa la yahaa faray digaale laakiin maxamed aadan digaale la yidhahdaa naanaystaydaasaan ku magac dhigay faray digaale la yidhahdaa deegaanka ax joogana waa jubbada hoose oo soona kismaayo aboodin baan deganahay aad baa la ii soo dhaweeyey xoolaa la isiiyey walaayada islaamka ama maamulka qaalin geelay isiiyeen waanaba u baahnaay oo nin miskiin oo markii horena qaxootiyi meelaha ka yimid baan ahaay oo xaas ahoo yacni dad ilmo badan haysta alxamdulilah ilaahay baa ku mahadsan si wanaag badan oo qurux badan baa wax loo wadaa loo qaybinayaa annaguna si wanaagsan baa yani wax naloo siiyey saas weeye xaalka waxaan ugu ducaynayaa cadowga allah ka qabto maamulka maamuli jira allah ka dhigo ilaahay idamkiis cadowga cirkiya dhulkaba allah ka ilaaliyo insha allahu cadaabta cadaabtana allah ka ilaaliyo aamiin insha allah hay ugu dambeenna suldaan sharmaarke cali jaamaca oo ka mid ah salaadiinta wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose ayaa aad u soo dhoweeyey howlahan saka qaybinta ee laga sameeyey deegaanka bakhdad ee duleedka magaalada kismaayo alxamdulilah maanta waxaan ku sugannahay walaayada jubbada hoose gaar ahaan degmada kismaayo meesha aan ku sugannahay waa bakhdad alxamdulilah ilaahay subxaana watacaala ku mahadsan maanta meeshan waxaa lagu qaybsanayaa sekadii ilaahay subxaana watacaala uu waajibka ka dhigay oo dadka muslimiinta ah oo fuqarada ah in la siiyo ilaahay ugu talagalay alxamdulilah siday ahayd baa maanta loo qeybiyey dadka masaakiinta oo fuqarada ah ayaa sekadii la siiyey alxamdulilah ilaahay baa ku mahadsan waxayna ku waajibtay oo laga soo qaaday ciddii ilaahay wax siiyey ciddii maarata xaq u lahaydna waa la siiyey si wanaagsan oo ilaahay subxaana watacaala sharcigiisa waafaqsan yaa maanta sekadaa loo qeybiyey ilaahay baa ku mahadsan dadka walaale waxaa la siinayaa waa saddex qaybood waa geel iyo lo iyo ari qofkii shaksiga waxaa la siinayaa geel ninka xagga kale looda waxaa la siinayaa laba neef oo lo ah ariga waa shan neef oo ariga maalmaha soo socda ayaa lagu wadaa in degmooyin hor leh iyo deegaana ka tirsan wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose ay kasii socoto qaybinta xoolaha sakada oo sanadkan allah idinkii ay ka faa'iidaysan doonaan kumanaan ka mid a dadka ay shareecadu u qoondeysay inay helaan sad wixii uu allah uga qadaray sakada xoolaha qeybahooda kala duwan oo laga qaadayo dadka uu nisaabka xoolahooda gaaray xadka waxbixinta laguna celinayo inta uu allah kitaabkiisa ku amray in la siiyo mahadsaned abu ayman kulan wadatashi ah oo looga arrinsanayay arrimaha ganacsiga ayaa magaalada buurdhuxnle ugu soo gabagaboobay mas-uuliyiinta wilaayada bakool iyo ganacsatada magaaladaasi cabdiqani maxmed ayaa warbixinta warkaasi inoo haya waxa uu ahaa kulan muhiim ah oo dhex maray wilaayada bakool iyo ganacsatada magaalada buurdhuxunle kaas oo muddadii uu socday lagu gorfeeyey arrimo lagu horumarinayo ganacsiga magaalada kulanka dhex maray ganacsatada magaalada buurdhuxunle iyo wilaayada bakool ayaa sidoo kale intii uu socday ganacsatadu waxay ku doorteen guddoomiye wilaayada bakool ayaana ku bogaadisay ganacsatada hogaanka ay samaysteen sheekh cusmaan abu cabdiraxmaan waaliga wilaayada bakool oo kulanka goobjoog ahaa ayaa halkaasi ka jeediyey kelimad dhinacyo badan taabanaysay waxyaabahan dardaarmow may kumid aha aadaabta qofka muslimka ee ganacsiga lanku baahanya dhaqanka lagu fadow mayo min aadaab altaajir qofka maana muslimka ee ganacsiga eh aadaabta iyo dhaqanka lagu fadow may kumid ah oo shareecadan amar kow alcadlu waalixsaan cadaalad iyo samafal lamadaas lanku baahanya ilaahayna qur-aankan amar ogda in allaha yaamuru bilcadli waalixsaan wakhaasatan ganacsatada walku fade wadaadkuna raw imaamu alghazali abu xamid alghazali way bale waqad amara allahu tacaala bilcadli waalixsaani jamiican ixsaanka samafalka iyo cadaalada ummadda dhan ba ilaahay amari markaasaa ma erhay walcadlu sababu najaati faqad wahuwa yajrii min atujaari majra ra'si lmaal cadaalada may baan ka dhikantaa ganacsatada ra-sulmaalsha oo galo ixsaankii oo samafalkana sun may ka dhikanyaa ganacsatada ribxii iyo faa'iididii marka ribaxga noolan baahan yahin ra-isulmaalka noolan baahan yahin la ilaaliyo maaha lamaadaas marka ma iliyama shal maarmayaan qofka haddii u saar cadaaladaasa ka dadaale ixsaanka iyo samafalka in dadka muslimiinta masaakiinta wala siiyo lagu wargabo may la rahay ixsaan la suubiyona iyaana marka may la rahay isku dhaafe kumaarame hoo badarta lan faa'iidi baan galaane ra-isulmaalsheela ilaalsaanadaas marka lamadaba walan baahan yahin may ka gebagabaya insha allahu tacaala waxyaabo maxduuraad ah ilaahay xarar meejaraan maalmunkana mamnuuci ha isku dhaafooy sida may kumid ah badeecada dhiiday oo expireka ah oo meel la raayo umutalka suuqow bidqabkii caafimaadkii umudi shareecada islaamka waa la ilaaliyaa soo kumid dadka caafimaadka waa la ilaaliya ganacsi raashin laha gobadii badeecada oo dhiidi banaanka laga gubahay waa iidan in dhibaas macnaha jazaakum allahu khayran salaadaha awqaada salaad jamaacada magaalooyinka in la hiro walaan addunyuu fuqahadan ku hadlaayaan salaadoo bila aadama may la rahay may waa in ganacsi aad isku dhajarto khaasatan yowmul jumca iyo maalmo kale lamid laa may la rahay saxme hoo bila aadam masaajida ganacsatada in la amiro heliyada aadaanka heliyada salaadaha tukaan furun injarna dadaalkan insha allahu tacaala lama laabo jazaakum allahu khayran intaasa dardaaranka gebagabayaan sidoo kale waxaa dhankiisa kelimad la siiyey guddoomiyaha cusub ee ay doorteen ganacsatada isagoona ballanqaaday in ganacsatada uu si hufan kala shaqayn doono howlihii loo igmaday assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu anti unaha ka jarnay dowradii iyo inti kale qabanqaabadii ganacsiga anilin hela maamul waqti dheer iyo dadaal badan kabacdi alxamdulilah ilaahay ka mahadsan may ka guulaysnay inuuna helna maamul gudoomiye iyo xubnaashay lama qof kale ku kooban oo hadiliska dara sidiiska ah kubacdi golo shuura oo marjic ah walaagi meel raayis iyo ha ku daalan laha kala nagadaw una haddii un anin reer buur dhuxunla mayba diyaaran anaa ganacsatada reer buur dhuxunla anoo afjo ka hadalaw gudoomiyihii ganacsatada may diyaaran anaa anisa akhlaaqiyaysan toosan ganacsigaayna iyo horumarka magaalada kawada shaqeyn una oo kala shaqeeyana walaayada islaamiga may diyaaran ahaa haddii atin reer buur dhuxunla ganacsatada anisa lilaahi asiin kala shaqeey walaa isin litin hasiin qaada walaa lisinka leyna siin ugaada wilaayadana tan iyaa la socdaas may kale si goone in sheegay wilaayada la socodsiiyey magaalada magaalo wiingo magaalo populationgo magaalo meel aray bileeringo magaalo meel badan lagu maamulow aniga ka talata ani magaaladan horumarshe sidii ka hor mara fadi weydiida may kale mar lamaad imar saddexsan lahaa iska duubanaaneen gabagabadii xubno ka mid ah ganacsatada oo kulanka soo xaadiray ayaa dhankooda si weyn usoo dhaweeyey kulanka ay la qaateen wilaayada iyagoona sheegay inay garab istaagi doonaan hogaanka ay doorteen asalaamu calaykum waraxmatullahi barakaatu mowduugii kantaliyan fadhi barnaamijkii guddiin samayti ganacsadii reer buurruxunla way lahaa walaalogii hooliya ka shaqeeyeen jazaakum allahu khayr ilaahay seen ku abaalmari walaalogii hooliya oo ka shaqeeyay waybuu ahaa maamulkii wilaayada islaamiga bokool ngwenyi waalije jazaakum allahu khayr arantangaysan ku shaqaytan eediyadan mahadsantiin waybuu ahaa dadka inta iska duubnaadan wada shaqeey weeldhadan waybu aha aran diinta islaamka dad farti iyo tafarug iyona tayo saltabkan waybu aha umur shaydaan hajiyi ku haatiyo jazaakum allahu khayran taasa irfadi bismillahi rahmaan raxiim alxamdulilah ilaahay aninka mahadsan mahadlahan kooba korna sanimidisbinaanin kooba korna okale barnaamijkan iska kooy maybu aha anilin suubi ganacsatadii nidaam oo jadwalaysan maybu ah oo raalle liska kacey runtii eeda linka guulaysada ilaahay daan fududahay gudoomiyaha ganacsatada maxamed masaliid runtii garab sheen insha allahu tacaala garabka allihii gala towfiiqda allihii ka waafajiye qofka hogaanka hoobas wanaagsanaa dadka dhan wanaagsanaaday ilaahay adin lan wanaagsankiy weela ilaahay idin sheegay garabkaayana runtii waalaga wilaayada islaamiga ee bokool sheekh cusmaan eedii eedan mahadsanyi wilaayada bokool ayaa muddooyinkii dambe sii kordhisay kulamada wadatashiga ee ay la qaadanayso indheergaradka ganacsatada iyo culimada kuwaas oo sare loogu qaadayay wacyiga iyo garaadka bulshada mahadsaned cabdiqani wiil dhallinyaro ah ayaa awowgii sooyidiis dhalay ku dilay magaalada muqdisho iyadoona dhacdadaasi ay si aad ah uga argagaxeen dadka shacabka ah ee ku dhaqan magaalada muqdisho xasan cabdiraxmaan abu xasaan ayaa warbixinta warkaasi inoo haya marka allahu mustacaan odaygii waa lala ardi waxaa loo qaaday isbitaala loo qaaday marka hadda waxaa lasoo sheegay inuu geeriyoodayaa lasoo sheegay magaalada caasimadda ah ee muqdisho waxaa ku soo badanaya dilalka naxdinta leh ee ka dhacaya degmooyinka iyo xaafadaha muqdisho kuwaasoo midba midka kale uu ka daran yahay arrintan ayaa timid kadib markii ummadda inteeda badan ay ka dheeraadeen ku dhaqanka shareecada islaamka islamarkaana ay ku dabafeeleen gaalo iyo murtadiin dadka ku xukumaya diinna oga dhigaya qawaaniin iyo dastuur laga soo minguuriyey gaalada wararka naga soo gaaraya magaalada caasimada ah ee muqdisho gaar ahaan degmada waaberi ayaa sheegaya in saacadihii lasoo dhaafay ay ka dhacday arrin naxdin leh kadib markii wiil uu middi ku dilay oday awow u ahaa odayga tooreyda lagu dilay waxaa lagu magacaabi jiray maxamed nuur waana toddobaatan jir dhowaan ka yimid waddanka holland ee yurub wiil uu awow u yahay oo ay dhashay gabadhiisa ayaa la sheegay inuu dhowr middi ah ku dhuftay sidaana uu ku geeriyooday odaygan ilaa iyo hadda lama ogo waxa salka ay ku heysa dhacdadan qaar ka mida dadka dariska ah ayaana warbaahinta sidan u sheegay walaa horta xaafadda wax ka dhacay horta wax oo dadkeedhan ku naxeen waaye ma- qof filinaysana ma lahan saaka waa hurdaayey hurdadaan ka soo kacnay xaafadoo buuqa aan ku soo kacnay markii bannaanka aan imaanane qofkii oo dhaawac oo isbitaal loo sii wado besan aan aragnay inta kale gudahii ka dhaceen wax gudaha ka dhaco ah dhacdu dhacda aan maqalnay ma laha anaga waa joognay joogitaankiinaad gudahaan ku jirnay aan ku dhahay waa soo baxnay ninkii oo isbitaal loo sii wado aan arknay osaam waa fiicnaay haddii oo micnaha qof oo hadda oo isdhaaya male ninkaasaa wax haleynaayo qof hadda ku fikiraya male ninkaasaa wax samaynaayo ma lahan laakiin micnaha qadartiina waa iska qoran tahay wiligaa xitaa ma ku fikirin ninkaana waa diiqoo dilaa xitaa ma isdheena ani odaygu la dila abkoowo u yahay abkoogiisu waaye wiil iyo waalidkiisu waaye waxay isgaarsiinaya cid isdheysana ma laha marka wax walba qadarta allah ka weyn wax walbana qadarta allay ku dhaceen wallaahi mindi waano maalmeen qofka asoo dhaawac oo lasii wado basaan ark wax kale ma arkin wallaahi markii saas isbitaalka loo geeyey aftar soddon daqiiq kadib waa dhintay lasoo dhahay haa xaafadda waa lasoo dhahay wallaahi dhowr meel miya waa- mindida ay ka gaartaa maqle dhowr meel waaye adii mala tiri kara xitaa odayga anaga deriskeennu ahaa marka allah u naxariista saakidii een, hore marka ah, hadda waxaan kusoo toosnay odaygii oo la dilayo oo dhiigbaxayo iyo marka sidii noola sheegay marka wiilkii yarka awowga uu u yahay ah, cunuga marka een, ah, toorihi ku dhiftay marka allahu mustacaan odaygii waa lala arday waxaa loo qaaday isbitaal aa loo qaaday marka hadda waxaa lasoo sheegay inuu geeriyoodiyaa lasoo sheegay maya canuga ma waalneen een, waali kuma ogeyn anaga kole wixii hoose adoo jira ma sheegi karno laakiinse een, yarka yar iska deganow ahaa suu dukaanka markuu kasoo adeegayo masaajidkiisuu iska aadaayey marka ma ma naqaan se- kole see wax u jiraan ma naqaano een, ilaa allahu mustacaan laakiin een, saakii dhacdadaasaa dhacday odayga nin fiicanow ahay maasha allah dris fiicanow ahay dris qofkaasoo kale maba la helaayaba qofkaasoo kale waa beri maba ka soo baxayba nin iska waxuu ahay ahlusalaad ah gurigiisa uu iska gelay uu iska baxay uu iska gelay uu iska baxay maasha allah marka een, waa iska qornayd qadirtaa iska qornayd dilka waxaa loo adeegsaday tori tori mindiyaa loo adeegsaday dhacdooyinka noocan oo kale ah muddooyinkii ugu dambeeyey waxay ku soo badanayeen magaalada caasimadda ah ee muqdisho mahadsaned abu xasaan bulshada ku dhaqan deegaanka tuulo barwaaqo ee wilaayada gadow ayaa ka faa'iidaystay howlo adeegyo caafimaad oo maktabka caafimaadka wilaayada ka sameeyey deegaankaasi xasaam carafaad ayaa warbixinta warkaasi inoo haya maktabka caafimaadka wilaayada islaamiga gado ayaa daawaqiimin ka sameeyey deegaanka tulobarwaaqo kaasoo baaritaan u sameeyey bulshada deegaanka oo ay si weyn looga faa'iidaysteen qaar ka mida bulshada deegaanka tulobarwaaqo ee baaritaanka caafimaad loo sameeyey ayaa la hadlay idaacadda islaamiga andalus iyagoona u duceeyey mujaahidiinta gaaladana habaaray waxaan joogaa tuulo barwaaqo waxaa maanta dawo noo qaybinayo ilaahay baa ku mahadsan maktabka caafimaadka walaayada gobolka gado alxamdulilaahi rabbilcaalamiin waxaa isugu yimid meeshaan dad ka badan boqol iyo konton qof ilaahay subxaana watacaala ha ka ajarsiiyo waxayna soo gaarsiiyeen walaalahana ku ajar iyo xasanaadna allah ka siiyo annagana allah nagu caafiyo alxamdulilah maanta waxaa noo imaada wilaayada caafimaadka ee gedo waxay noo qaybiyeen daawooyin kheyr allah siiyo waa u duceyneynaa xanuun badan oon dareemeynay oo daawadoodina hadda waan helnay alxamdulilah ilaahay daawa nooga dhig ayagana ilaahay miisaankooda xasanaadka ugu kabo waxaan ka qaatay maktabka caafimaadka daawatan yalo fiican waxaan dareemayey xanuun fara badan walaalada tuulo barwaaqaan joognaa maktabka caafimaad daawayna siinayaan mujaahidiinta waa u dacaynaynaa meel kastoo joogaan ilaahay kor ha ka yeelo meesha waxaa ka dhacay waxaan la koobi karin ilaahi subxaana watacaala wuxuu yidhi wa in tacuduu nicmatallahi laa tuxsuuhaa nimcada ilaahay haddaad koobtaan ma tiri kartaan awalan ilaahay baan mahadinaynaa ilaahay idin barakeeyo islaamkaas kulli makaanin joogana cadowga allah ka qabto aad iyo aad baan uga faa'iidaysanay qaybta caafimaadka walaayada gado aad iyo aad uga faa'iidaysanay waan soo dhawaynaynaa walaayada waxaan ka codsanaynaa inuu arrintaan naloo soo celceliyo dhammaan umarada xarakada shabaab mujaahidiin arrintaas inay nagu soo celceliyaan qaybta gado aad iyo aad ay nagu soo celceliyaan waan codsanaynaa ilaahay idin barakeeyo gaar ahaan meesha tuulo barwaaqo ha nagula soo celceliyo waan codsanaynaa ilaahay idin barakeeyo gaaladana ilaha jebiyo diinta ilaahayna allaha kor yeelo fi kulli makaanin wilaayada islaamiga gado gaar ahaan maktabka caafimaadka ayaa bulshada ku nool degmooyinkai deegaanada wilaayada gadow u sameeya gurmad caafimaad mahadsaned cazaam muslimiinta ku dhaqan dalka maraykanka ayaa si aad ah uga carooday dil dowladda saliibiyadda maraykanka ay kula dhaqaaqday sheekh muslim ahaa nuur cali warsami abushayba ayaa warbixinta warkaasi noo haya wararka naga soo gaaraya dalka maraykanka ayaa sheegaya in dowladda kaafirada maraykanka ay dishay imaam khaliif wilyamis oo ahaa sheekh muslim ah kaasoo dilkiisa uu ka dhashay buuqaad weyn ninkan ayay dowladda maraykanka gaar ahaan gobolka missouri waxay ku eedeeyeen inuu sanadkii kun sagaal boqol sagaashan iyo sideedkii tuurey ku dilay haweenay maraykan ah balse wax caddaymaha looma helin kadib markii la baaray d n e-ga inta badan hay-adaha garsoorka maraykanka iyo xitaa qoyska ay ka dhalatay haweenaydii la dilay ayaa ka soo horjeestay xukunka dilka ah ee lagu xukumay imaam khaliif wilyamis balse maxkamadda sare ee gobolka missouri ayaa ku adkaysatay in sheekha la dilo xitaa haddii aanan wax caddaymaha loo haynin eedaynta loo soo jeediyey saacdii lasoo dhaafay ayaa sheekha la dilay isagoo lagu dhuftay cirbad sun ah ilaa ay naftu ka baxday sheekha ayaa markii xabsiga la dhigay sanadkii kun sagaal boqol sagaashan sideedii wuxuu ahaa nin gaal ah balse xabsiga ayuu ku dhex islaamay wuxuu magaciisa uu ahaa marshelo wilyamis u bedelay khaliifa wilyamis wuxuu noqday sheekh caalim ah oo imaam u noqday dadka muslimiinta ah ee xabsiga kula xirnaa waxaa la aaminsan yahay in sababtaas ay tahay waxaa dowladda kaafirda maraykanka ka caraysiiyey ee ay dilka ugu xukuntay uguna fulisay sheekha iyadoo aanan wax caddayno loo haynin dembiga lagu eedeeyey intaan la dilin ka hor waxaa la arkayay dad bannaanbaxyo dhigaya oo si weyn kaga soo horjeeda dilka sheekhaasi ayagoo wata sawirkiisa sawirada lasoo dhigay baraha bulshada ee sawirka sheekha ah ayaa ahaa mid si weyn looga dareemayo sunnada rasuulka salaallahu calayhi wasalam kun sagaal boqol sagaashan iyo sideedii ayaa wilyamis lagu eedeeyey inuu dilay saxafiyad lagu magacaabo felsia geyl kadib markii xoog lagu galay gurigeeda laakiin iyadoon aanay jirin dhab ahaantii daliil cad oo muujinaysa inuu isaga ka dambeeyo ayaa lagu xukumay dil laguna fuliyey kadib in ka badan labaatan shan sano oo uu xirnaa gudaha xabsiga ayuu ku islaamay sagaal iyo labaatan jir ayuu ahaa markii xabsiga la dhigay halka markii lagu fuliyey dilkana konton iyo shan uu jiray wuxuu noqday imaamka xabsiga qof aad u akhlaaq badan aad u deggan sida ay ku tilmaameen booliskii xabsiga ku ilaalinayay wuxuu ka tegay gabayo uu uga hadlayo gumaadka ka socda falastiin gaar ahaan carruurta yaryar oo ay yuhuudda ku laynayso dhulka muslimiinta reer falastiin ugu dambayn markii la yidhi dardaaran jeedi kelimaadkii ugu dambaysay oo uu soo koobay islamarkaana uu ku hadlay waxa uu yidhi alxamdu lilaah calaa kulli xaal mahadsaned abushayba wilaayadii hiiraan ayaa ku dhawaaqday in la soo gebagabeeyey wejiga koowaad ee xamlada irshaadul ummah ilaa sabiili rashaad marwaan maxamed ayaa warbixinta warkaasi noo haya